halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaanan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii reer rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo diriyey kiniisaddii reer rooma markiinoogu dambeysay waxa ay inoo joogtay dhammaadka cutubka afraad halkaas oo aynu uga hadlaynay wax ku saabsan xaqnimada lagu helo rumaysadka waxaanan masaal u soo qaadannay ibraahim oo isagu sharciga ka horreeyey iyo daa'uud oo sharciga ku hoos jiray ama joogay wakhtigii dadka ay ku dhaqmayeen towreedda caawayna waxaanu soo gaarnay cutubka shanaad ee warqaddii reer rooma oo mawduuceedu yahay faa'iidada nabaadiinada iyo xaqnimada ay yeelanayaan quduusiinta maadaama aynu soo gaarnay cutubkan shanaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma ayaannu arkaynaa in bawlos ka jawaabayo mid ka mid a su'aalaha caadiyan ku soo dhacaya kuwa warqaddan darsaya markii ay soo gaaraan cutubka shanaad waxa uu horay inoogu sheegay in laynagu badbaadiyey furashadii laynagu siiyey ciise masiix furashadaasoo laynagu iibiyey qiimi zaa'id ah kadib markii masiixa la saaray iskutallaabta haddaba waxaa laynaga sameto bixiyey eedda dembiga si xal loogu helo su'aasha ku saabsan dembiga waxay taasu ka macno tahay inaynaan ilaah u soo hor joogsanaynin ciqaab iyadoo laynagu soo oogayo dembiyadeennii maxaa wacay haatan waxaynu helnay badbaadada waxaa kaloo ay ka macno tahay in boos abaddana ay helayaan kuwa rumaysta oo ku kalsoonaada masiixa iminkana su'aasha bawlos uu ka jawaabayo waxa weeye maxaa dhacaya inta u dhaxaysa wakhtiga dhimashada iyo markaan rumayno masiixa haddaba bawlos waxa uu halkan inoogu muujinayaa in uu jiro faa'iido ay helayaan kuwa masiixa rumaystay haatan ilaa iyo wakhtiga dhimashada waase marka uu xaq ku noqdo rumaysadka lagu helo furashada aynu ku helayno ciise masiix waxaa markaa bilxaqiiqa jiraya faa'iido dunidu ay aad u jeceshahay inay hesho waxa dadku ay raadiyaan farxad iyo inay nimco ku noolaadaan wakhti kasta iyo goor kasta habase yeeshee looma jeedo in rumayste kasta uu ku raaxaysanayo ama ku naaloonayo faa'iidooyinkaas waxaana inoogu qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka efesos cutubka koowaad aayadda saddexaad sida tan amaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix waxa uu masiix inagu siiyey barako kasta oo ruuxa ka timi ee ku jirta meelaha jannada haddaba faa'iidada ay masiixiyiintu haystaan waa taas haddaan si guud idinku kala dhigno ayaannu u leexanaynaa haatan maaddada ah faa'iidada ay leedahay badbaadadu waxaanu ku bilaabaynaa qodobka ugu horreeya ee lagu helo ama faa'iido looga helayo badbaadada lagu helo xaqnimada ku timaada rumaysadka ciise masiix waxaana ugu horreeya kow nabadda si markaa aynu taa idinku falanqayno ayaannu eegaynaa markii ugu horreysay cutubka shanaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka rooma cutubka shanaad aayadda koowaad baalka laba boqol toddobaatan iyo saddex ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix waxa uu haddaba ku bilaabay bawlos innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad waxaana loola jeedaa ficilka rumaysadka marka aynu rumayno masiixa waxaa kaloo qoran nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix marka ay sidan tahay ayaa baibalku waxa uu inoo sheegayaa inay jiraan noocyo dhowr ah oo nabada kan koowaad waxa weeye tan dunida nabad lagaga dhigayo haddaba hawshaas waxaa iminka faraha kula jira qaramada midoobay isla sidii ay league of nation kuwii la oran jiray ay samayn jireen horaan waa intaan la aasaasin qaramada midoobay ee iminka kuwan la baxay qaramada midoobey ayaan la filaynin inay dunida nabad ku soo dabaalaan si kastoo ay tahayba dad badan ayaa ay la tahay haddii ay mudaharaadaan inay horumar u soo jiidi karayaan ama ay ka gaari karayaan dhanka nabadda waa marka ay isticmaalaan soo jiidasho fara badan oo lagu samaynayo jaraa'idiyada iyo wargelinno iyo mawaacidooyin kale kuwaasoo dadka lagu hanuuninayo habase yeeshee waxaan idinku leeyahay niyadda dadka waxaa ka buuxa dembi oo dunidana nabad lagu arki maayo ilaa amiirka nabaddu soo noqdo mooyaane ciise masiix ayaa dunidan nabad ka dhigi doona habase yeeshee nabadda dunida ayaan ahayn tan bawlos uu halkan uga hadlayo habase yeeshee waxaa jiraya nabadda ay helayso nafsaddu waana nabadda lagu xirayo ciise masiix oo uu bawlos halkan inoogu sheegayo marka uu leeyahay nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix waana nabaddii ciise masiix ka hadlayey markuu lahaa sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda labaatan iyo toddobaad oo leh nabad baan idinka tegayaa nabadaydana waan idin siinayaa sida dunidu u siiso anigu idiin siin maayo qalbigiinnu yuusan murgoon yuusanna biqin haddaba waa nabaddan tan u timaada ama ay helayaan qaar ka mida rumaystayaasha ku kalsoonaada ciise masiix kuwaasoo isaga ku nasta habase yeeshee sameeya doonistiisa war maxaan jeclaan lahayn inaan innaga oo dhanba nidhaahno nabaddan ciise masiix ayaannu wakhti kasta haysannaa habase yeeshee anigu ma haysto waxaanse rumaysanahay in masiix waliba ama qof kastaoo rumaysan ciise masiix uu heli karo waxaanse anigu la mid ahay masiixiyiin badan oo nolosha ay ku adag tahay oo jawi deggan iyo mid kacsanba ku jira waxaa markaa jira wakhti nabaddan ay cunno u noqoto nafsadayda waana wax wanaagsan waayo isla sidii masiixi waliba u haysto oo maalin maalmaha ka mid a ay noloshiisa u soo gasho ayay taydana u soo gashaa nabaddaasu waxaana aynu xursiisaa nafsadda waxaase jira wakhti jawi kacsan iyo niyadjab uu qof kastaa la soo gudboonaado markaasaa nabaddan isoo dhex gashaa haddaba bawlos ka hadli maayo nabadda shakhsi ahaaneed waxaa haddaba jira nooc kale oo saddexaad oo nabada taasoo bawlos inoogu sheegayo mar uu la hadlayey masiixiyiinta reer filiboy waxana uu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer filiboy baalka saddex boqol iyo konton ee axdiga cusub cutubka afraad aayadda toddobaadoo leh oo nabadda ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa ayaa waxay qalbiyadiinna iyo fikiradiinna ku dhowri doontaa ciise masiix maadaama ay ka sarrayso waxgarasho kasta ayaanaan garanaynin nabaddaas waxa ay tahay waxaanay weliba ila tahay in idinkuba aydan garanaynin haddaba nabadda bawlos uu ka hadlayo oo uu halkan inoogu sheegayo ayaa waxay tahay haddaan ku bilaabo tii ugu horraysay ee uu halkan inoogu soo qoro oo ahayd badbaadada laga helo ama ku timaada nabadda xagga ilaah aynu ku helayno ee ah tan ciise masiix taasina waa nabadda ay helayaan kuwa ku kalsoonaada ciise masiix inuu yahay badbaadiyahooda kuwaasoo garanaya inaanu iyaga eed u haysanin qofkaas waxa uu garanayaa inuu helay badbaadada joogtada ah oo daa'imin jiraysa waana nabadda ku timaada dembiyadii la cafiyey iyo in wax waliba ee innaga iyo ilaah ina dhex yeelna la hagaajiyey waxaad markaa garanaysaa in bawlos uu marar badan inoo sheegayo inaan nabad ku helayno dhanka ciise masiix waxaana weeye in wax waliba ee ilaah hortii inoo yaallay ee dembi ahaa la tirtiray waana nabaddaas tan ahmiyadda leh waxaana lagu micneeyey nabaddan sida ku qoran qisadii wiilkii wixiisii khasaariyey wiilku aabbaha wuu ka tegey waxaana uu aaday dhul dheer markii uu dhulkaa joogay ayaa wax waliba ee uu haystay ka dhammaadeen dabeetana fakhri buu ku noqday dhulkii doofaarada ayuuna buunshaha la cuni jiray oo uu kula cuni jiray markii ay buunshaha cunayaan xerada dabeetana waxa uu goostay inuu aabbihii ku soo noqdo aabbihiina gacmo furan ayaa uu ku soo dhoweeyey kadib markii wiilku gartay inuu aabbihii ku dembaabay waxaana halkaas ku cad si kastoo aynu u dembaabnaba haddii mar aynu qiranno inaynu dembiilayaal nahay oo go'aansanno inaynan ku noqon dembiyadayadii ayaa waxaan arkaynaa in mar waliba gacmihiisu furan yihiin haddii aynu dembaabno ayaa waxaa qoran isaga dembi la jiri maayo markaana dembiyadayadii ayaa isaga inaga dhaqaajinaya markiise aynu isaga garanno oo dembiyadeenna u qiranno oo rumaysanno badbaadada lagu helo ciise masiix ayaa nafsadeennu yeelanaysaa ama helaysaa nabadda ilaah ee lagu helo rumaysadka ciise masiix haddaba saaxiib ilaah waa inala heshiiyey mana ahan inaan camallo wanaagsan muujinno innaga oo raadinayna heshiisnimadiisa ama iska dhigayna sida kuwa masaakiinah oo ilmaynaya waxaa keenay in ilaah heshiis inala ahaado in masiixu inoo dhintay haddaba fariinta injiilka waxa weeye inaan ilaah la heshiinay markaana uma baahnid inaad ilmayso oo aad beerjilaac raadiso waxaa markaa adiga lagaa doonayo waxa weeye inaad aqbasho qorshaha badbaadada dabeetana waxaa khibrad u yeelanaysaa ama aad arkaysaa in dembiyadayadii la cafiyey waxaa haddaba jira dad badan oo welwelsan oo weli aan helin nabadda xagga ilaah ee lagu helo masiixa waxaana markaa jira kuwo badan oo aan faraxsanayn oo dhibban oo jecel inay helaan nabadda masiixa habase yeeshee nin cilmi nafsiga ku horreeya oo masiixiya ayaa waxa uu ii sheegay sannado badan ka hor in nabadda keliya ee qofka qalbigiisa soo gashaa ama heli karto ay tahay tan ku timaadda isku tallaabta waa tan aad dembiyadaada dul saarayso isku tallaabtii ciise masiix waa marka aad masiixa u aqbasho inuu yahay badbaadiyahaaga markaana nabad waa tan qof kasta ee ilaah ka cabsada oo masiixiya uu ilaah ka helayo waxaa halkaa ku soo ekaanaya maadadii koowaad ama qodobkii koowaad waxaanan iminka eegaynaa qodobkii labaad waxaana weeye mariinka ama qaabka lagu helayo rumaysadka haddaba bawlos oo inoo wada fasiraadda ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadda labaad oo leh kan xaggiisa aynu rumaysad ku helnay nimcadan aynu dhex taagannahay oo waxaynu ku faraxnaa rajada ammaanta ilaah haddaba marka la leeyahay xaggiisa ayaa loola jeedaa inaynu isaga u marayno ilaah haddaba way wacan tahay in layna siiyey qof aynu u tagno oo aynu axwaalkeenna kala hadalno iyo axwaalka saaxiibadayo iyo kuwa aynu jecelnahay ee ina hoos jooga haddaba maanta kuweenna ilaah jecel waxaynu leenahay mariin ama tub aynu ilaah ku gaarno kaasoo maqlaya baryootankeenna oo welibana ka soo jawaabaya haddii mararka qaar aynu kaga soo jawaabin salaadaheenna sidii aynu doonaynay oo jawaabtu noqoto maya ayaa taa loo qaadanayaa inay inoo wanaagsan tahay jawaabta uu ina siinayo waxa ay waafaqsan tahay garashadiisa sare oo ku aadan mustaqbalkayaga mase ahan ama kuma salaysna aragtideenna waxaa markaa aad ogaanaysaa inaan rumaysad ku soo gaarnay ilaah haddaan qodobka saddexaad ka hadalno ayaannu soo gaarnay maadada ku saabsan rajada oo qodobka saddexaad waxa uu ku salaysan yahay ama ka hadlayaa rajada bawlos ayaa leh sida ku qoran aayaddii kore ee labaadba ay lahayd oo waxaynu ku faraxnaa rajada ammaanta ilaah taasina waa faa'iidada saddexaad rajada halkan laynoogu sheegayo ayaa waxay tahay rajada inoogu qoran qorniinka bawlos oo la hadlaya wacdiye dhallinyaro ahaa oo la oran jiray titos baa leh sida ku qoran warqaddii titos baalka ee axdiga cusub cutubka labaad aayadda saddexiyo tobanaad sida tan innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaahayna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix haddaba shakhsi ahaan ilama ahan inaynu eegno wakhtiga uu jiro dhibka weyn ma ahan intaa laga welwelo waayo haddii la xusuusto waxa ay keenaysaa cabsi intii ay rajo dhalin lahayd haddaba in la eego imaanshaha sayidka oo ka soo qaadaya dunidan kiniisadda oo ah farxad ammaan leh ayaa dhici doonta markii uu soo muuqdo kol labaad iminka adiga oo ah dhallaanka ilaah ayaa waxaad leedahay farxaddan taasina waxaa loola jeedaa in qofka masiixiga ahi leeyahay mustaqbal aniga iyo adiga waxaynu nool lahay wakhti farxad ku sheeg badan laga helayo bulshada laakiin tan xiisaha leh ayaa waxay tahay inaynaan mustaqbal lahayn waa marka aynu masiixa ka fognahay e waxaase caddaan noqonaya in dhibaatooyinka dadku ay aad iyo aad u sii badanayaan maalmaheenna inkastoo weliba dadkii ay aad iyo aad u horumareen dhanka cilmi sayniska haddaba dunidan maanta waxa ay aad iyo aad u doonaysaa inay rajo lahaato iyo weliba mustaqbal la hubo taasina waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa deganaan la'aanta ka jirta dunidan oo dhan oo waxaanan u malaynayaa intaasu daliil cad u tahay dhibaatooyinkaas ku batay dunidana maanta waana ay taasu keentay in dad badan oo khamri iyo wax lagu sarkhaamo ka raadinaya farxad ay dunida meeraystaan waxa ay sidaa u yeelayaan ama samaynayaanna waa rajo la'aan haysata aawadeed waxaan haddaba idiin sheegayaa in kuwa ilaah ka cabsada ay mar waliba farxad badan haystaan waxaana rasuul boolos inoogu sheegayaa inkastoo aynaan weli gaarin cutubka sideedaad ee warqaddii reer rooma aayadda siddeed iyo labaatanaad oo qayb ahaan lahayd oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel waxaa kaloo ku qoran isla cutubka sideedaad ee reer rooma aayaddiisa sagaal iyo soddonaad sidatan ama kor ama hoos ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix haddaba qidcooyinkaa kore ayaa ka hadlaya farxadda abadanka ah ee aynu ku haysanno ciise masiix iminka waxaynu soo gaarnay qodobka afraad oo ah inaynu farxaddii ku rayrayno haddii maadada aynu ka faalloonno ayaannu haatan eegaynaa xigashada warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadaha saddex ilaa afar oo leh oo taa oo keliya ma ahan laakiinse waxaynu ku faraxnaa dhibaatooyinkeenna innagoo og in dhibaatadu dulqaadasho keento dulqaadashaduna aqoon dheer aqoonta dheeruna rajo markaan dhanka kale ka eegno ayaa loo jeedaa inaynu ku faraxno dhibaatooyinkeenna innagoo garanayna in dulqaadashadu keento aqoon dheer habase yeeshee la garto in dulqaadashadu ayan iska imaanayn haddaanu dhib imanin dhibka ayaa keenaya aqoonta dheer ama waayo aragnimada dabeetana waxaa khibraddu keenaysaa rajo haddaba way xiisad badan tahay markaad ogaato in saddexdaas waxyaabood ay wada shaqeeyaan markii dhib yimaado midab waa farxadda tan kalena waa rajada tan saddexaadina waa dulqaadashada ama samirka taasoo carabtu ay tidhaahdo asabrun jamiilan haddaba ilaah waa inuu inaga dhex shaqeeyaa innaga inkastoo shaqadu ay tahay mid ka mid a midhaha ruuxa quduuska waatan imanaysa kadib markii dhib yimaado markaana dhanka kale aynu ka eegno ayaa dhibaatadaasu noqonaysaa tan dhanka wanaagsan ee rumaystaha muujinaysa haddaba sida keliya ee qofku midho ku soo bixin karayo ayaa waxa ay tahay in marka hore la helo waxyaabo kiciya dareenkiisa sida dhibaatooyinka ama xiisadaha nolosha dabeetana waxaa soo baxaya midhihii wanaagsanaa ee noloshiisa masiixinimada ah ku jiray sida qabownimo farxadda dulqaadashada iscelinta iyo cayn waliba ee qofku ka helo ruuxa quduuska ah waxaase markii aad tahay nin ilaah ka cabsada aad leedahay dabiiciyan rajo aan sidaa u badnayn marka hore markiise dhibaata timaado ayaa waxaa muuqanaya ama qofkii ilaah ka cabsanayey uu soo saarayaa midhaha ruuxa ee aynu kor idinku soo sheegnay iminkana waxaynu soo gaarnay qodobka shanaad oo ah jacaylka ilaah haddaan maadada ka eegno warqaddan rasuul boolos u qoray reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka shanaad aayaddiisa shanaad waxaana qoran sida tan rajaduna inama ceebayso maxaa yeelay jacaylka ilaah ayaa qalbiyadeenna ku dhex shubmay oo waxaa ku shubay ruuxa quduuska oo layna siiyey haddaba marka la leeyahay jacaylka ilaah ayaa qalbiyadeenna ku dhex shubay ayaan loola jeedin jacaylka innagu aanu ilaah jecelnahay waxaase weeye jacaylka ilaah ina jeclaado jacaylkan waxaa inoo xaqiijiyey ruuxa quduuska ahoo layna siiyey haddaan intaa kaga gudubno qodobka shanaad ayaannu eegaynaa iminkana qodobka lixaad oo ka hadlaya ruuxa quduuska ah haddaba aayaddan shanaad ayaa markii ugu horreysay bawlos kaga hadlaya warqaddiisan wax ku saabsan hawsha ruuxa quduuska ah haddaba waxa uu halkan ugu qoran yahay faa'iidooyinka laynoo sheegay in laga helayo marka aynu yeelanno rumaysadka ku yimaada xaqnimada lagu helo ciise masiix waxaa intaa laynoogu sheegayaa oo keliya in ruuxa quduuska ah la siiyey rumaysto kasta maahan oo keliya qaar ka mida rumaystayaasha laakiin waxaa la siiyey rumaysto kasta weliba bawlos baa waxa uu ku leeyahay reer korintos sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka lixaad aayadda sagaaliyo tobanaad baalka laba boqol sagaashan iyo toddoba ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan ama miyaydaan ogeyn jirkiinnu inuu yahay macbudka ruuxa quduuska ah ee idinku jira ee aad ilaah ka hesheen dadka reer korintos waxay ahaayeen kuwo khariban oo isku dhiibay macaasi iyo khamri cabis iyo wax waliba ee qofka nijaaseeya ama fawaaxisho ah haddaba haddii aan ku soo noqdo maadadeenna ayaa waxaa intaa laynoogu sheegayaa in ruuxa quduuska ah yahay ka niyadaheenna ku shubay isagoo u caddaynaya jacaylka ilaah waxaana loo jeedaa in ilaah ina jecel yahay mase aha inaan inagu jeclaanay haatan aynu egno sida bawlos u sii fasirayo xaaladda uu kaga hadlayey warqaddii uu u qoray reer rooma waxaanan iminka eegaynaa cutubka shanaad aayadda lixaadoo leh waayo inagoo weli itaal daran ayaa uu masiixu wakhti quman u dhintay kuwa aan cibaadada lahayn waxaa inta laynoogu sheegayaa in masiixu u dhintay kuwa aan cibaadada lahayn mase ahaan kuwa xaqa ah wuxuuse u dhintay kuwa dembiilayaasha ah ee aan cibaadada lahayn kuwaasoo ahaa cadaawayaashiisa oo nabcaa isaga waa kuwii markii ay qodbayeen isaga uu ka yidhi ilaahow iyaga cafi waayo garan mayaan waxa ay samaynayaan waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida luug hoosu qoray cutubka saddexiy labaatanaad aayadda afariyo soddonaad haddaba dhegayste ilaah waa kuu muujiyey adiga qudhaada jacaylkiisa waayo waxa uu ina wadasiiyey wiilkiisa oo inoo dhintay waxaana uu bixiyey ciqaabtii aniga iyo adiga laynoo haystay oo ilaaheenna quduuska ahi wuu ku badbaadinayaa haddii aad ku timaaddo dariiqa ama tubta masiixa dabcan waa inaad ku timaaddo dariiqiisa haddaba waxaa maanta jira fikrado khaldan oo laynoo sheegayo oo waxaa la leeyahay ilaah waynu u tegi karnaa haddii aynu camallo wanaagsan dadka ka dhex samayno haddaba waxaan ku sheegayaa in dunideennu ayan ahayn meel adinku aad samaysateen oo aniga iyo adigana ma dhiganno xeerarka ay ku soconayso ilaah baa dunidan sameeyey waxaana uu leeyahay cid isaga toos uga iman karaysa ma leh ee waa in loogu yimaado masiixa oo isagu ah jidka ama dariiqa lagu gaaro haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma ayaannu eegaynaa iminka cutubka shanaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan mar dhif ah mid waa u dhintaa nin xaq ah midnaase qof waa ku dhici lahaa inuu nin wanaagsan u dhinto halkaa ayaannu caawi idinku soo ekeynaynaa barnaamijkeenna waxaanse idiin sheegayaa dhegaystayaal in barnaamijkan oo kale ah aydun maqli doontaan habeenka xiga waxaana horay inoogu sii soconaya warqaddan rasuul bawlos uu kula hadlayo dadkii reer rooma haatanse aynu wada dhegaysanno qhasiidadan uu inoogu luuqeeyo hobol ka mid a hobollada soomaalida waxaana la yidhaahdaa ciise waa masiix
xamdi bay ku waajibay masiirkii arko xamdi bay ku waajibay cadabtii xorbaanka ahuu xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay iimaankaygii baa xasilu xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay xumaantoo dhan buu iga tiro xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay kitaabkiisii baan xafido xamdi bay ku waajibay
xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay xaalaquda qaanahayo xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay xadhigii ibliiska jaro xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay xabiibkii allah noqdayo xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay quduska xiriirinayo xamdi bay ku waajibay
xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay xaakinkan xusuusanaho xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay jannada lasoo xarmado xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay la xisaabin maya biro xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko xamdi bay ku waajibay xalayba masiirkii arko sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin